oo fur galbeed guri walba iyo geed walba iyo baa gaari walba uu ka taagan yahay sawiradii ay meel walba ay dhegan yihiin markan waxa oo laga soo abaabulaya xamar iyo dadka diyaaradaha lagu keenay in ay wax samayn karaan ma umalaynaye mana samayn karaanba waayo ma haystaan taageeradii shacabka meeshaan dawlad waxaa dhistay odayaashii asalka ahaa hogaaminayay bulshada iyo shacabkii kuwii dhisay shalay dawladda maanta iyaga ay ku jiraan dadka iyaga ka dhigay xildhibaano dadka iyaga ka dhigay madaxweyne dadka iyaga ka dhigay heerkan ay taagan yihiin inay noqdaan wasiire kuwii ansixiyey waaye dawladdan waxaa lagu dhisay dastuurkii ay dhigtaan dawladda soomaaliya oo sameeyey maxaa le dawladda maan dawladii dawladdan dawladii ka horeysay oo qaranka annaga aan ku jirnay ayaa waxaan samaynay dastuur oo aniga iyo xildhibaankaba aan ka ahan maxaa lahay xibin guddiga guddigii baarlamaanka uqaabilsanaa kad arrimaha federaalka dawladdan waa dastuuri waa sharci shacabkaa dhistay rabitaankoodayna ay ku dhisteen waxa ay wadaan uma soconayaan wayna ogyihiin waxaan dhihi lahaa walaalayaal ha isku daalinina waxba qariska iskaga dhamaynina akligiina iyo maxaa lahay maskaxdiina kaashada wadankiinana ha ku dhii ha diidina oo ha gacmihiina ha ku dhiibina oo cadow ha isu dhiibinaan dhihi lahaani aada iyo aad ayaa umahadsan tahay nimca haye daqiiqad iyo labo maxaad ka oran lahayd arrinta ayada ah
cabdicasiis eedaan umahadsanta aan wali ku erafaday dadka shirkaka haaye maylala raw hotel bakin wal macnawiin suubiyaw ana in hayna wal isku murjiyawna ana in hayna dawlad wali dhasadeeyay shicib wali dhasadeeyay rabitaanka bulsho rabitaanka bulshada lita gobol koonfur galbeed soomaaliya wali ka dhasadeena dawladan madaxweynaha ku eeyay madoobe nuunow dadka meelo kale bakiin rooga dad oo hawadiio gaadiyaan aragay ana hunguri lay rahyaan aragay hungurigana meelilaha kudhidhiiban hooba ku dhamaada walla siyaw male iyoona dada dhaqsiyaale iyo ka kooye waliska weynayawna male mana aaminsani ana shirkaas sababtoo ee rabitaanka bulsho wali laka dhatay lixin gobol oo koonfurta galbeed soomaaliya odayaasho fadhiyaan balaaqiyadiio fadhiyaan xildhibaanadiio fadhiyaan dhalinyaradii ururadiio bulshada walba ka kulmayin meelina rogaan dawladiona tan laakiin wali kale kusiiyaa badana xildhibaanada ama wasiirada oo matelow umag meeliyo fadhiyaanna dadka iyo matalaayan dadka lita gobol dooradii eh lahaniindarna dalkiikin intiseetaan iskoolha ku dhisa ama caafimaad han suubiya ama jirite burburi han suubiya lahaniindarne lahandari rabitaankii bulshadii liti gobol laka dhasi ha burburiya lahandaray diyaarahan rahay inta kooy ayaan dariin aragay an iyoona wali anka baaqay meel oday ha ku taliyay raalli ka ey oo bulshaweyntii lita gobol ha ku taliyeeno raalli ka ey oo lang calee mururolow langmi jaaliyid adibad rooga i langmi guda roogooba raalli ku eeyin rabitaanka bulshada iniyoo raxaan ilaan uni wal nii eeyin uni meelanaynka fadhiyaan wal una raallo unku haynana mayka suubiyaw marka wali ka la taliyeey marka iyo baydhaba han duulaya ama litan gobol meel kumid ee han duulaya hanka duuleen waldanta bulshada iyo matalaayan anfacaw ee waldanta bulshada iyo matalaayan burburyaw inay hanka duulaan ayaan daru wali kale ka booriyey dadka andhaladii lita gobol dad walaale eh dad deris eh dad aysan i abta ew dad sanna ay shalmaamaarmawm eh dad soohan wadaag ew cadow ay dhatiin ha galnay dadka meel kale ku kooyay gura wadankan unile ama ama kukooyi etoobiya ama gobolada dhexe kukooyi ama meel kale kukooyi araga koraan waana ogaada koraan wali qayle asli weerarka ka aragdeen idaacado iyo murug ee ku dhakohaya murugna walman faa-iideeya waliba waa xaqaha dilaacay ilaahay subxaana watacaala hooba ilaa amankii una lama dulmiyaay oo may haninisken garabsadeen oo litan gobol dhulsho i manaafacaadyo hal aamoy hal burburiyey hal shaldeediyo iyo lahaayeen xaqa taliya ilaahayna geeka xaqasheen xaqiina dawlada ka dhasanti ilaahay waliinku tuganaysi qawo ka nagata bulshadiiyo waltarta ini alla ka weela unuuna wali ballan qaadane anoo ka hadalo magaaga dallada mideeyasa koonfur galbeed soomaaliya jaaliyadiyoojo oo dalka sweden hatuku horna garanga kujaysani wali hatuku dambooyo baxiil ihoo iyo garab unkujaysadaana insha allah waana iyada umahadsan aad iyo aad ay u mahadsan tahay nimco malaaqa mustaf ayaan asna markiisa bal u baaqi lahaa dabcan inagoo qodob kale uga sii gudbi doono qodobkan isaga ah
السلام عليكم اه الو عبد العزيز aa dabcan waan ku maqalnaa eh, malaaq mustaf kusii soco اه إيه، نيا ورد لقبة لله ميل مثل قلايان dadka bakiin fadhi la dabad laakiin dariima lilaahi dadwadada ma ah dowladda la keenshaawaan dowladda adigeega unana matalaa soomaa dowlad la daban iyo wadalayo dadnimada ta i jiritaanka kabaa la diidanye Eh, way ka sheegay dadka walaaladan xildhibaanada wasiirada meelo rooga haddii isan matalaasan damiir latin dadka kiikin malaagadin odayaalkin madaxweynaha tan la doorada fikradus aaminsanye isin raaca war jaab dad lahasiinka dhiibi jaabkin haddii gartad malka nagadaw dowladna malka nagadaw Eh, way kala in sheegay dadka bakiin roogaan lagdabadiisan walaaladinkoodan umadinkoodan marasan qobadaas lamba lagdaba wadi inti qobatinisuun arag u ahay haddana waysin sheegay lilaahi lagdaba meelmed la galaayan misgid la abuuraaw aragnay dad la abuuraawna hadda arag u ahaynuun dadkun haddiisan korkiinla ka abuuro ahay isadamad wasiirka arrimaha gudaha amiin waraad ka hadalahay wal geeglan bani aadan damiir leh ka hadalaw ma eh dadka xildhibaanada sida walaalay faamu sheeg nuurow sheegas oo dadka kijola hogaamiyohay isin ilaahay ku obsada dadka kiin raha lugooyada ka dhaafa walad madaxweynekin ka fikiri dad malaagadatin ka fikiri shalay markay xildhibaan nagadaayeen dadkaasin jilba marwaay waay dowladan dadkaasin dhisi waay dowladan haddan yoo dhisadeen dowladana taageera lagdabadana ka dhaafa lilaahina meelakooy asalaamu calaykum aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay eh, dhegaystayaal dabcan eh, martida inoogu jirto aad iyo aad ayay u mahadsan tahay barnaamijkan gaarka ah barnaamijka ayaan qeybtiisa kale usii gudbi doonaa balse waxa aan ah, annaga iyo martidaba aan jeclaan lahayn inaan ku yaranasano hees cusub oo uu dhowaan soo qaaday fanaanka daada yar yuusuf aadan hoosow oo dabcan taabanaysa arrimaha ka jira ee gobolada koonfur galbeed ee soomaaliya Ah, annaga iyo martida iyo dhegaystayaashaba waxaan jeclaan lahayn inaynu ku yaranasano heeskaas isaga ah ee uu ku luqeynayo fanaanka yuusuf aadan hoosow
waa laxankii erayadii iyo codkii alfanaan yuusuf aadan hoosow siibta macaan aad maqlaysa waa adlihii laga daba dhacay hodan iimaan arlaadi iyo saare yuusuf dhere waana heestii gulmudid dhegaysi wacan
dhegensadayaal heeskaas usuga eh oo dulmudiid wayba nin qaadayay fanaanka yuusuf aadan hoosow iyadoo lijiibiyayeen qaar ku mid ah fanaaniinta koonfur galbeed soomaaliya heeskiia dabcan wayba taabaday arrimo hata ku jara gobolada eh, koonfur galbeed ee soomaaliya dhegensadayaal wayba hakanagadaane barnaamijkan oo qiybta ugu damboyta ka baha doona afka mayka maadaama afka mayka iyo weliba kan maxaa tiri lamaadaba si winglinku ku hadalow gobolada koonfur galbeed iyo guud ahaanba dalka soomaaliya iyo dalalka dariskale eh ee wayba jeelaada faday haatana inaana hangnagada martida geekani kula qeyb qaadadahayta barnaamijkana gaarka oo laka taageeraw madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudana madownunow maxamed iyo ku-xigeenshey mudane maxamuud sayd aadan oo dhowaan laka doordii magaalada baydhabo isla markaasna shalay lakaale masaari isla magaalada baydhabo wajalaada faday jiif sagaaray inaana markale hangnagada jiif sagaaray ee dabcan dowlada hata la doorday ee madaxweyne nuunow waybaa horyaale caqabado fara badan oo kumid ata sidii guud ahaan gobolada koonfur galbeed soomaaliya iyo galanta angilifadii islamarkaasna burburkii dhulka deeri yacni iyo ankucaawi fadii ini diblan dhisid goboladii deegaanadii dhiniga walbarashada caafimaadka adeega bulshada waxyaabo badan yaa dabcan horyaala caqabado kale oo weyba horyaale iyona dadka qaar iyo angdhikahayaan iyo jalaafooyin lalafadaw ini dowladan hataba kufta oo islamarkaasna iyo anaga tato iyo anguulaysana ada oo ku tusaale qaadaasa dowladoogii horaanmari dowlad goboleedyadii horaanmari deegaanada koonfur galbeed soomaaliya iyo waxyaabihii iyo fashilaman mejeelaada fadhi inaad aan gudbiida madaxda sara
dabcan mayba muhim ee horte bulshada oo dhibaatada haysata sida unku taladan ama unku fikiran sida dhibaatadaas ku bahan lahaayeen taasan adduunka muhiiman ah iyo ini systemkooda matalan dad badana may fadaa inay contribution kusuubiyan south west ijtimaaciga gumada arrimo bulshada oo kale dini kasta ini oo maalina laku dhiso taas mayba horsuurnaaytay system laanta hadda markii haddii kooy system oo lem aragna madaxweyne leh ku-xigeen leh kaawado kalena kooyi doonaan taban localka muhiim ah walwalba ini localka laku dhiso dadka madaxda ee la doorday shaksiyaalu astaanti leeyo laakiin dadka la fadow in aragtunku dhabayaan waa bulshadaas oo yacni maamulkaas hoosaysada doon ama ambareeladaas ka hoos noolaba doono marka dadkaasa baahan in maarana iyo fikir badan geliyaan masalan intellectuals badan alan scholars badan alan dad badan oo may jare oo puntland iyo somaliland canshuurka biyahay oo dhulkan kururan walaayonka toban may kaar sheegdaan systemland dad badan adduunka nool mayba sheegdaan iniyo systemland wala injii waayaan haddii marka la helay bayska la helay ama nidaamkii dowladeed la helay taban maybaan baahan tahay in localkaas ku dhisto wal kasta oo localka ku dhiso moona khasa mayba international ka kasbayin haddii laakiin adan ku dhisnayo localka ama system banjar adduunyada waladan sheegaas male tanyeeda ay iska wareerinay mayba laakiin faday inaan siintuso soomaaliya central government oo federaalka la suubi dankorta madaxweynadan xadgudub eedan weyn yahata kormayla ka suubiyay gabarta bangaaliga ayta yusra dhibaato weyn oo soomaaliya iyo ka dheedi hatin helisko mayba la galay oo lokaala ah oo yani oo dad hataa dhulkan deganaan iyo heliskaasi oo saxiixeen oo ethiopia landiri lamaadina saxiixeen ba mahayn dad soomaali ah marka dad oo may kahayan ethiopia kukuya saljo helis kasta oo fa- oo maalna shaqeey waayona yani amendment dilka soo bi am way ku tanaasuli karo naato iwaarso elisi suubsadan uma jara shaqeeye waa is yeetimaadkii laku taqlusi taasi eedee marka madaxweynaha mayba kala dardaarmay naftiisba odeeri odgaanba inuus la taliyaalji horto yani fashilyahan inuus hortay suubsada dad owliin eh siyaasadda iyo maareynta oo maamulka inuus horta suubsada dadka soo baysan dhaad oo banaanka noolna marmasiiditi mayba laha dhammaatay systema koy dhaqaaliyan siyaasiyan ijtimaaciyan mayba khasab ee ingaysan taageertan dadkun leerow tutigi leerow marka dhibaato nindhiidi amalka dhiidi local ka dhisidan inaseedan awqaaftiyo sida amal walan suubsidan geekanin rwanda iyo burundi nibada ku suubiyan ethiopia markii oo nimanku leerow maarne tikra leerow dhibaato taqnihay amalka dhiidi local ka dhisidan hay-adi suubsidan isnidaamiyan kadib international ka kagasbanada inuu taageero ana man argo wal waqti laka dhumi inuu international kunan galan haatin un naftatiidana localka inuu isku dhisna dadkun oo madaxda eh oo zaciimiinta oo geegasi oo yani oo oo cadaalada landooradeyna uni baalan ee dadka diaspora ee khaasatan dadka aqoon-yahanada iyo siyaasiyiinta ee mukhtaar say ka jaran sokorowsay say ka jaran huusow say ka jaran doctoorka say ka jaran doctor hashim say ka jaran maybanka baaqa lahaaye in isin ruulka kiigin meeluku mogayi dadkun oo ganacsatada shirkado le oo banaanka geeka kaar sheegadaay unu meel unu jeena malena geeka sistema koy insha allahu tacaala mayba lahaa in iyo lang niijabno war kastina may kiiriin dadka oo oo oo walaas matelow in iyo macnaha gacansiyaan aad iyo aad aan maasanta jiif sagaarey xildhibaan ex xildhibaan faadimo sheekh nuurow ma jeelaada fadhi inaada ungudbida madaxweynaha iyo ku-xigeen shay waxaan kula talin lahaa madaxweynaha mudane maxamuud mudane madow nuunow maxamed oo ah qof aan aad isu aan isu naqaano soo wada shaqaynay oo aan ogahay dadnimadiisa kartidiisa balo-aadanimadiisa inuu yahay nin aada u dadaal badan yaqaanana heerka iyo dastuurka iyo sidii la isugu keeni lahaa bulshada waxaan kula talinayaa iyo ninka la yidhahda maxamuud sayid aadan oo ah asna nin xildhibaan ka ahaa dowladihii oon soo wada shaqaynay asna ah nin maasha allah ah aan aqaano in ay ku dadaalaan marka hore isku xirka bulshada wax walba waxaa laga soo dhisa hoos asaaska guri haddaan aas-aaskiisa la dhisin ma taagmaayo waxaan leeyahay marka hore aas-aaska dawladda in ay adkeeyaan in ay adkeeyaan aas-aaska dawladda in ay u dhiibaan dad aqoon-yahana ah ka bixi kara wax walba in ay sameeyaan isku xirka bulshada koonfur galbeed in ay sameeyaan midnimo midnimo midnimo midnimo wada shaqayn haddii ay isku xirmaan bulshada wax luudin kara ma jirto waxay noqonayaan sida oo hadda loo dhisayo sanadka iyo barka loogu soo dhabar adeegay ayay maxaa la dhahay u taagmay dawladda tanna waxay noqon doontaa dawlad sal adag waana filaa insha allah in ay samayn doonaan dawladdaasi oo salka adag bulshada kow ha ka soo bilaabaan isku xirka bulshada ku nool koonfur galbeed in ay isku xidhaan ay mideeyaan aan laga soo gelin dhamma dadka raba duldaleelyada ka raadinaya ay ka soo galaan inay iska xidhaan in ay samaystaan dad aqoon-yahano ah xiriirada bulshada caalamka iyo kan gudaha intaba samayn kara dawladda waxay noqon doontaa dawlad adag intaas haddii la helo madoobe waan aqaanaa waa ninkii ahaa wasiirkii dastuurka waa ninkii ahaa maxaan lahay guddigii baarlamaanka ee fadal dastuurka u ahaa madax uu yaqaanaa xeerka dhaqanka iyo wax walba dawlad in badan ayuu kusoo jiray dawladihii ku meelgaarka ahaa wuxuuna kasoo ahaa hogaamiye ilaa iyo markii dambe uu noqday baarlamaankii gudoomiyihii baarlamaanka oo la isku haystay oo dambe markaan waxaan leeyahay mudane madoobe nuuno iyo mudane maxamuud sayid aadan dhisa aas-aaska dawladda si fiican isku xira bulshada waxaanu ku kalsoonahay in aad samayn doontaan khaasatan madaxweyne waxaad samaysaa marka hore dadka ka dhigo gacmahaaga dadkii kula tartamay kuwii wax kula dhisay oo dadka tartamayaasha oo ahaa musharaxiinta laftigooda dadkii waxaa waaye oo bulshada u ahaa aas-aaska maxaa lahay dadkii oo halyeeyadii waaye gacanta qabso kuwii kula shaqeeya oo dawladda kula dhisay gacanta micnaha kulli iyo odayaashii sidiina isugu xirnaada ee u wada dawladan ilaa iyo micnaha insha allah way fidi do- way fideeba aqoonsi uma baahan bulshada iyaga waxay rabitaankooda ayay wax ku dhismaayaan international wax kuuma dhisi karo kuumana diidi karo walaa dawladda oo federaalka maanta j- dawladda oo maanta jirta oo federaalka oo asaaska ah ma diidi karto waa dastuuri dawladdan meel laga soo gala ma lahan waa dawlad shac rabitaanka shacabka lagu doortay si sharaf leh oo caalamka uu ka yahay markhaati loo doortay